haatanna korneel barre aadan shire barre hiiraale oo ka mid ahaa dhinacyadii kismaayo ayaa galabta laga soo duuliyey magaalada kismaayo waxaana uu ka degay magaalada muqdisho isagoo aqbalay waanwaan ay iyagu garwadeen ka ahaayeen wasiirada dowladda soomaaliya ee dhowaanahanba ku sugnaa magaalada kismaayo igad iyo dhinacyadii kale waday dib heshiisiintaasi haddaba warbixina amuurtaasi ku saabsan markii uu ka degay magaalada muqdisho kadib waxaa warkan ka soo diray waryaha v o eda waa xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
xubno ka tirsan wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo maalmihii u dambeeyey howlo dib heshiisiina u joogay gobollada jubbooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo ayaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ka soo degay gabaldhicii maanta iyagoo uu weheliyo korneyl barre aadan shira hiiraale oo si weyn uga soo horjeeday muddooyinkii ugu dambeeyey maamulka ku-meelgaarka ee jubba ee uu hogaamiyo axmed maxamed islaam axmed madoobe wafdiga ayaa markii ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha waxaa si wada jira saxaafadda ula hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax bare iyo korneyl barre aadan shire hiiraale waxaana ugu horreyn wasiirka arrimaha gudaha oo halkaasi ka hadlay uu ku tilmaamay barre hiiraale inuu yahay nin geesi ah oo goostay inuu nabadda qaato dowladdana kala shaqeeyo dib heshiisiinta ay ku howlan tahay war la qabaa xiise male korneyl barre hiiraale waa kana geesi maanta waxaa ah qofkii nabadda qaato awalba nabaddiid ma ahayn marnaba nabadiid ma laakiin duruufta ayaa jirtay duruufta ayaana dadka kala fogaysay maantay eebbe haddoo idmo waxaa bilowday weji cusub waxaa bilowday shaqo cusub waxaa noo bilowday dib u heshiisiintii gobolladii saddexda ahaa ee jubbooyinka iyo maamul samayntoodii waxaa farxad noo ah aniga iyo wasiiradii halkaas tegey ee kaldhoweed brime ministerku u magacaabay inay dardar geliyaan nabad u raadinta iyo xasilinta gobolladaas iyo sidii muxuu ahaa gobollada maamulkoodii loo dhammaystiri lahaa cabdulaahi goodax bare wasiirka arrimaha gudaha ayaa dhanka kale ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii ay kismaayey joogeen waxaana uu xusay inay ku guulaysteen tallaabooyin badan oo horudhac u ah howlaha dib heshiisiinta lagu wado in laga hirgeliyo gobollada jubbooyinka runtii shaqo fiican ayaa noo qabsoomaan isleenahay ma aha keliya midda muxuu ahaa korneyl bare hiiraale laakiin wax badan oo kalea qabsoomay waxaa noo qabsoontay inaan ra'yi ka haysanno sida aan rabno inaan u nabadeenno waxaa noo qabsoomay inaan wakhti u helnay aan qabanno muxuu ahaa dib u heshiisiintii guud ahayd in la qabto oo hadda aan ku wadno inay noo bilaabato bisha lix iyo tobankeeda bishan soo socota ee sebtembar waxaa markaa taa noogu xidigi doonto sidii nabadaynta kadib loogu dhisi lahaa barlamaankii goboladaas saddexda ah wax badan ayaa noo qabsoomay wax badan insha allah waa noo qabsoomi doonaan laakiin midda runtii waxaasoo dhan qarisay waa korneyl barre hiiraale oo maanta dhabarkeenna iyo dhinaceenna iyo horteenna taagan aanan jecelnahay inuu mataqaanaa qayb ka noqdo dib u heshiisiinta hadda aan rabno inay bilaabato ugu dambayntii korneyl barre aadan shire hiiraale oo ka hadlay madasha shirka jaraa'id ayaa qeexay inuu dhinaciisa qaatay nabadda ay garwadeenka ka yihiin wasiirada dowladda federaalka waxaana uu sheegay inay ciidamadii xareeyeen islamarkaana ay xireen albaabkii colaadda sida wasiirku u sheegay howlihii guddiga wasiirada ay hogaaminayeen oo nabadkaadinta ahayd jubbooyin way naga bilaabeen annagu waa la qaadannay hawshiina waa dhexgallay ciidamadii waa xaraysannay dadkii waa isu geynay albaabkii waa furay nabadda aad iyo aad baan ayagana ugu mahad celinaynaa guddigaas golaha wasiiradaa iyo iigad iyo maamulka gobolka gidub bay ka koobnaayeen nimankii aad juhdiga badan u gelinhayey inay dadka isu keenaan runtii arrintaasi waa ku guulaysanay annaguna waa aqbalnay albaabkii colaadda waa soo xiray albaabkii wadahadalka iyo nabadaan soo furay korneyl barre aadan shire ayaa tan iyo intii la onkay maamulka jubba ee uu hogaamiyo axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa ay isaga iyo ciidamadiisu ku sugnaayeen deegaanka goobweyn ee duleedka magaalada kismaayo iyagoo si weynna uga soo horjeeday maamulka waxaana ka hor inta aanu magaalada muqdisho imangelinkii hore ee maanta uu magaalada kismaayo kula kulmay hogaamiyaha maamulka jubba axmed madoobe xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waa tahay aad buu u mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal